lah alxamdu lilah hanaaءu lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam allahuma akhrijna min dulumaati اlwahmi waakrimna binuuri اlfahmi waftax calayna bimacrifati اlcilm xasin akhlaaqana bilxilmi wasahil lana abwaaba fadlik wanshur calayna min khazaa'ini raxmatika ya arxam araaximiin darsigeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toddobaatan iyo sideedaad min suurati alxijir qaala tacaala wain kaana asxaabu alaykati ladaalimiin faintaqabnaa minhum wa innahumaa la biimaamin mubiin waxaynu ku soo jirnay suuratu rubba ama suuratu alxijiri tafsiirkeedaa inoo soo socday waxaa laga soo sheekeeyey ambiyadii iyo qaabkii ilaahay ugu diray subxaanahu wa tacaala ummadahoodii kuwii beeniyey iyo sidii loo halaagay nebiyullaahi ibraahim waa laga soo sheekeeyey nebiyullaahi luudna waa laga soo sheekeeyey qowmu luud iyo sidii loo halaagay ayaynu soo qaadan halkan waxaan ka qaadanaynaa qowmu shucayb qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wain kaana asxaabu laykati ladaalimiin wainhu shaaniya kaana wainhu xaaliya shaaniya kaana asxaabu layka aykada iyo meesha xirka ah asxaabteedii waxay ahaadeen ladaalimiin ayay ahaadeen waynu shaaniya kaana wuxuu ahaaday asxaabul ayka asxaabul ayka waxay ahaadeen aykadu waxa weeyaan ashajaru alkahiir waa geedaha tirada badan oo weliba isku dhegdhegan oo isku xirxiran isku duuban oo xirka ah qoladaa halkaa degganayd ilaahay wuxuu yidhi waxay ahaadeen ladaalimiin qoladaasi waxay ahaayeen qowmu shucayb asxaabu layka daalimiin waxay ku noqdeen beenintay beeniyeen nebiyullaahi shucayb calayhi salaam iyo goyntii ay goyn jireen waddada ay jari jireen waxay kaloo samayn jireen oo waxay nusqaamin jireen oo naqsi ku samayn jireen waxa la beegayo iyo waxa la miisaamayo waxyaalahaasay samayn jireen ilaahay wuxuu yidhi fantaqamnaa waan ka argoosanna minhum xaggooda waxaa weeyaan halagnaahum waa halaagnado waxaa dhulkii baa lala saalteeyey rajfaa ku dhacday waxaa kaloo ku dhacay cadaabu yowmi dulla dulladaasi waxa weeyaan markii hore qoladan kulayl daran baa lagu sii daayey waxaa la tilmaamay toddoba beri mufasiriintu waxay dhaheen toddoba beri baa kulayl daran lagu sii daayey ilaa ay inay halaagsamaan u dhowaadeen markaasaa fa bacatha allaahu calayhim saxaabatan ka dulla ilaahay baa markaas daruur soo diray aamoodi sida dalladda oo kale haraynaysa daruurtiibay hoosteedii meeshii daruurta hoosinaysa hooskeeda ahayd ayay iyagiina ku soo urureen oo iskugu yimaadeen si ay macnaha qoraxda uga harsadaan oo ay hooskaa u joogaan markaasaa iyadii cadaab looga dhigay cadaaba yowmidullah ku dhacayoo naar baa ilaahay ku dul diray naartaasaa gubtay oo baabi'isay dhammaantood ilaahay wuxuu yidhi wa innahumaa labadaas oo labadee ah qowmu luud meeshay degganaayeen quraa qowmi luud luud qoladiisii magaalooyinkay degganaayeen iyo shucayb qoladiisii meeshay degganaayeen labadaas la biimaamin bay ahaadeen imaamku waa dariiq kaasoo mubiinin cad dariiq cad ayay ahaadeenoo ay maraan dadku oo reer makaad yaqaanaan mawaysan marka ku cibro qaadanayn weye wa innahumaa labadaa nebi ummadahoodii meeshay degganaayeen waa qowmu luud iyo qowmu shucaybe labadaasi labi imaamin bay ahaadeen labi dariiq weeyaan dariiqaasoo mubiinin waadixin cad oo bayaan ah waa la yaqaanaa raadkoodii iyo meeshay deganaan jireen qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaqad xaqiiqee kadaba asxaabu lxijri kadaba waa beeniyeen asxaabu lxijri xijriga asxaabtiisina waxay beeniyeen almursaliina mursaliintii bay beeniyeen qisadaani waa qisadii afraado yana laga sheekeeyo awal waxaa noo soo hormaray qisadii nabiyullaahi ibraahim iyo qisadii nabiyullaahi luud iyo qisadii nabiyullaahi shucayb haddana middan waxa weeyaan waa qisadii nabiyullaahi saalix iyo qoladii loo diray oo reer samuud la dhihi jiray qoladaas meeshay deganaayeen xijri baa la dhihi jiray oo xijrigaas waxaa la yidhi waxay ahayd meel u dhexaysa madiine iyo shaam qoladaasi waxay beeniyeen mursaliintii rasuul baa loo diray rasuulkiibay beeniyeen hal rasuul qoladii beenisana rususha ilaahay oo dhan iyagoo beeniyey bay ka dhigan yihiin maadaama rusushu isku hal waddo ku socdaan towxiidka iyo usuulidiinka isku mid ka yihiin xag rabbina laga soo wada diray qoladaas sidaas bay ahayd qoladaa marka laftoodu meeshay deganaayeen raadkoodii iyo calaamaadkoodii baa muuqanayey ilaahay wuxuu yidhi wa aataynaahum waxaanu siinay aayaatinaa aayaadka iyagii baan siinay siintaas waxa weeyaan waxaanu tusinay mucjisaadkanagii mucjisaadkaasoo tusinaya ilaahay awooddiis fa kaanuu waxay ahaayeen canhaa xaggeeda aayaadkaas mucridiina kuwo ka jeensaday kuwo ka jeensanaya oo ka jeensaday bay noqdeen mathalan aayaadka waxaa ka mid ahaa nabiyullaahi saalix la siiyey oo reer samuud la tusay naaqadii iyo hashi hashaas ilaahay soo saaray intaasoo kaleo cajaa'ib ah baa iyada lafteeda la socda markaa kumay cibro qaadanayn kumana wacdoomayn ibnu cabbaas wuxuu leeyahay naaqadaas iyada ah iyadaa lafteeda intaasoo aayaada dhexdeeda ahaa kow markii kowaad waxaa laga soo dhex saaray khuruujaha min asakra sallax ama dhagax baa laga soo dhex saaray hal waa aayad waa mucjiso markii labaadna waxay ahayd dunuwu wilaadatiha hashaa dhalideedii ayaa dhoweedu hal foolo waxay ahayd dhow inay dhasho markay soo baxday hal riman bay ahaydoo markaa dhalaysa waxaa kaloo la tilmaamay hal abuurkeedu aada u ballaaran yahay iyo muuqaalkeedu inay ahayd oo aan geela kale shabahayn oo u ekayn waxaa kaloo hashaa la xiriirsanaa caanaheeda aada u tiro badnaayo iyagoo dhan caana ahaan bay ku deeqaysay baa layidhi markaas may cibro qaadan mucjisadaas ma deliishan sidaas baa xaalkood ahaa wa kaanuu waxay ahaayeen buu yidhi ilaahay qoladaa halkaa deganaa yanxituuna kuwa qora min aljibaali buuraha xaggooda buyuutan guryo ayay ka qoran jira buur bay inta yimaadaan bay buurta daloolinayaan guribayba ka dhex qodanayaan dalool guri ah bay ka dhex qodayaan sida berkada oo kale bay buurtii guri ka dhex samaynayaan markaasay halkaa degi jireen buurtaa la dalooliyo guriga ay ka dhex dhiseen ayay degi jireen aaminiina xaaliyihiin waxay u malaynayeen buurtan ay dabada la galeen inay cadaabka ilaahay ka badbaadinayso fa akhadad waxaa qabatay hum qoladaas waa reer samuude assayxatu qayladii baa qabatay musbixiina xaalay yihiin waxaa qabtay sayxatulhalaag musbixiina xiina asbaxuu markay waa beriseen oo aroorta ay marayaan ayaa halaagaas ayaa qabtay waa lagu qayli ilaahay wuxuu yidhi famaa aqnaa ma deeqin waxna ugama tarin canum xaggooda maakii kaano ay ahaan jireen yaksibuuna kuwa kasbada waxay kasban jireen iyo guryihii adadkaadoo ay buuraha ka dhex qoteen qalcadihii ay deganaayeen iyo dhufaysyadii ay ku jireen waxba uma tarin baa ilaah yidhi haba yaraatee wuxuu u tadhay ama ka difaacday taasina ma jirinin qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wamaa khalaqnaa maanan abuurin alsamaawaati samaawaadka iyo waal arda ardooyinka iyo wamaa baynahumaa waxa u dhexeeya ilaa bilxaq ilaa khalqan multabisan bilxaq ilaa abuur ku laran ama lagu dheehay xaq mooyaane si kale umaana abuurin cayaar cayaar looma abuurin wey sidaa darteed ilaahay xikmaddiisu waxay keentay kuwa mukadibiintaah halaagiddooda markaas ilaahay wuxuu yidhi wa ina asaacata saacadda qiyaamana laatiyatun waa mid imaanaysa laa maxaalata shaki la-aan bay ka dhiganta saacadda qiyaamadu waa imaanaysa markay timaado ilaahay subxaanahu wa tacaala fayujaazi fayujaaza almuxsinu biixsaanih qofka muxsinka ixsaankiisaa lagu abaalmarinaya qofka musiigaayo xumaanfalahana xumaantiisaa lagu abaalmarinaya wa ina saacata saacadda qiyaamadu laatiyatun mid imaanaysa weeye ee fasfax iska dhaaf asabxa dhaafid aljamiila ee wanaagsan nebi maxamed baa lala hadlaya calayhi salaatu wasalaam fasfax bimacnaa faacrid wey iskaga jeenso yaa maxamed calayka asalaatu wasalaam asafxa aljamiil waxa weeyaan dhaafid wanaagsan iyo ka jeensasho wanaagsan kuwaa sufahada ka jeenso waxaa kula mucaamalootaa mucaamalat alxaliim qof xaliim oo dulqaad badan mucaamaladiisoo kale kula mucaamalood qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina rabbaka nabiyullaahi maxamedu rabbigaa huwa isagu alkhallaaqu weeyaan alkhaaliq likulli shay allah wax abuurid badan weeye alkhallaaq weeyaan ilaahay waa alkhaaliq likulli shay shay kasta allaha abuuro oo khalqay weeyaan alcaliimu ilaahi weeyaan ilaah ku ogaal badan biaxwaali alcibaad ilaahay sidaa weeye subxaanahu wa tacaala qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaqad xaqiiqi aataynaaka nabiyullaahi maxamed oo waxaan ku siinay sabcan toddobaan ku siinay sabcadaasoo min almathaani mathaanidii ka mid ah sabcan oo min almathaani kuwa soo noqnoqonaya ee la soo celcelinayo ragcad kasta lagu akriyo waa faatixada salaada lagu tukado salaad kastaa lagu tukadaa ragcad kastaa lagu akriya sabcan min almathaani waxaa kaloo lagu fasiray sabcan min almathaani iyadoo faatixadiiba ah waa la soo celceliyadoo marna makay ku soo degtay marna madiinay ku soo degtay baa layidhi xadiis baa wuxuu odhanayaa imaamu bukhaarigu uu wariyey alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin hiya sabcu lmathaani weeye waalqur'aanu alcadiim weeyaan alladii kaasuu uutiitu laysiiyey marka acdamu suurati fil qur'aani dee suuradda qur-aanka ugu weyna waaba iyada faatixada lagu tilmaamay walaqad aataynaaka sabcan min almathaani culimaa waxay dhahayaan sabcadaasi waa sabcu diwaal toddobada suuradood oo qur-aanka ugu dheerdheer weeye laakiin tafsiirka hore ayaa xoog badan oo rajaxan walaqad aataynaaka sabcan baan ku siinaa oo min almathaani walqur'aanana waa ku siinay qur-aanka alcadiima weynaa waa qur-aanka jamciyey kutubtii hore oo dhan wanaaggeedii kitaabka ururshay weeyaan waa qur-aanka ama wal qur'aan alcadiima lafteeda waxaaba looga jeedaa faatixada lafteedaaba looga jeedaa faatixada lafteeda ayaaba looga jeedaayo iyadii weeyaan walaqad aataynaaka sabcan min almathaani waalqur'aan alcadiim in iyada lafteedaba looga jeedo isla faatixadii oo suuradda qur-aanka ugu weyn weeyaan marka taas baan ku siinay weeyaan suuradda faatixada oo fadliga badan weeyaan oo salaada lagu tukanayo oo salaaddii aan lagu tukanin oo aan lagu akhrinin ay noqonayso salaad aan jirinin sidaa weeyaan waalqur'aan alcadiimna waan ku siinay weeye nabiyullaahi maxamed caleyhi asalaatu wassalaam sidaa markii la yidhi qur-aanka cadiimka ah hadde fadaa'ishiisa iyo cajaa'ibtiisuba waa tiro badan yihin waa kitaab mubaaragah waa kitaab nuur ah hadda ka hor baa waxaa dhacday baa la yidhi nin ayaa wuxuu damcay inuu diinaha oo dhan imtixaan ka qaado bal diinta ugu saxiixnimada badan uguna wanaagga badan inuu ogaado darteed kitaabkase waa ogaanayaaba yidhi markaasuu kitaabkii towreed buu u tegey injiilna waa soo qaatay kitaabkeenna qur-aankaana waa soo qaatay ninkaasna wuxuu ahaa baa layidhi nin khadaad ahoo dadka farta ku quruxbada badan oo farta qorah oo farta qurxoon kitaabihii mid kasta kitaab buu ka qortay injiil iyo zabuur injiil iyo towraad iyo qur-aanka far qurux badanna waa ku qortay midba kitaab kaleo ka qortay laakiin wuxuu sameeyey waxyaalow ku dardaray waxyaalana waa ka jarjara markaasuu towraad wuxuu usoo bandhigay culimmadii yahuudda markaasay ka qaateen waa baal rogeen ninkiina waa karaameeyeen oo abaalmarin bay siiyeen oo xoolay ku abaalmariyeen ma ay garan kitaabkii in wax laga jaray waxna lagu daray injiil buu wuxuu u bandhigay qoladii qisiisiinta ahaydoo ruhbaantii iyo qisiisiintii iyo kuwii ma garanaysaa kitaabka yaqaanay ee nasaarada ahaa say waxayba ka siisteen lacag tiro badan markay arkeen sida uu qurxoon yahay kitaabkan iyo nidaamka lacag badan bay ka siiyeen ninkiina way abaal mariyeen waa soo dhoweeyeen waa karaameeyeen waxaa usoo hadhay kitaabka qur-aanka nuskhada u ka qoraybuu soo qaaday wuxuu usoo bandhigay calaa shuyuukhi lmuslimiin dadka muslimiinta ah culimadooda u bandhig culimadii way fiiriyeen markay arkeen in meela wax lagu daray meelana wax laga jaray amsa kuu bihi ninkii waaba ay qabteenba markay qabteenna fadarabuhu way garaaceen ilaa kitaabkii ilaahay wax ku daray waxna ka jara kabacdina suldaankii waddanka haystay bay ku dacweeyeen deedna waxaaba suldaankiina xukumay ninka in la toogto oo la dilo markii la damcay dilkii in la fuliyo wou ninkii towxiidka ku dhawaaqay islaamnimadiisi uu daahiriyo muujiyey qisadiisiibuuna uga sheekeeyey culimmadii iyo dadkiiyo wuxuu yidhi diinahoo dhan baan soo marayey taxaan ka soo qaaday waxaan ogaaday islaamnimadu inay tahay diinta xaqa ah addiin lxaq ana alislaama diinun xaqu diin xaqa inuu yahay islaamku ayaan ogaaday buu yidhi la-anna kuwii hore ma fahmin waxoodii ba iska qaateen laakiin kitaabkeenna ilaahay baa xafidaya qur-aanka ilaahay baa xafidaya innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun waa inagii soo maray ilmaha yaryar baa xafisan oo qalbigooda ilaahay ku shuba dadka ka waaweyn baa xafisan in badanoo ka mid ah qofkii wax yar khalda ama isdaba mariya waxa weeyaan waa loo sheegaya waa la garanaya qisadaasna waxaa soo raraya tafsiirka weyn ee imaamu alqurdubi raximahu allahu tacaala sidaa marka ay dhacday marka oo qisadaas sidaa laynoo kaga sheekeeyey oo qur-aanka cadiimkaa iyo sharaftiisa laynoo caddeeyey ilaahay wuxuu yidhi laa tamudanna ha taagin nebi allow nebi maxamed baa lala hadlaya calayhi salatu wasalaam caynayka labadaada indhood ilaa maa ha u taagin matacna aan ugu raaxayna bihi maagaba aswaajan sinfiyaal oo minhum gaalada ka mid a kooxa gaalada ka mid a waxyaalaha aan ugu raaxaynay oo nicmo ah indhahaada haba u taagin haba fiirinba maxaa yeelay waxa adiga ilaahay ku siiyaa ka weynan badan kana sharaf badan kana karaamo badan waa qur-aanka kariimka ah waxaada la leeyahay qofkii ilaahay inta qur-aan siiyey ee qur-aanka yaqaana markaa mooda in wax ka fiican ama waxa la siiyey wax ka weyn cid kale la siiyey qofkaasi khatar buu ku jiraa wix ilaahay weyneeyey boo yaraystay isaguna khatar buu ku jiraa dembi weyn buu ku jiraa ilaahay wuxuu yidhi walaa taxsan ha tiraanyooni nebi allahu calayhim qoladaas gaaladaas hadday ilaahay rumayn waayaan waxba ha u welbahaari waqfid raarici janaaxaka garabkaadana lilmu'miniina kuwa mu'miniinta u tawaaduco u raarici ducafada muslimiinta iyo mu'miniinta kuwa garabkaada u raarici sidaas shimbiruhu saa baalasha ugu raariciyaan oo kale waay naxariis darteed adiguna saa ugu raaric waqul waxaana dhahdaa innii anigu ana anigu annadiiru digaanahay annadiiru ana almundiru mid digayaan ah cadaabka ilaahay min cadaabillaah almubiinu oo iska cad almubiinu alwaadixu albayin iska cad oo digiddiisu caddahay oo qofkii amarka ilaahay caasiyaa baa u digaya waqul waxaa dhahdaa innii ana anadiiru almubiin kamaa anzalnaa cala almuqtasimiin kaafkan tashbiiha waa soo qadaranaysaa waxaad leedahay kamaa anzalnaa cala almuqtasimiina anzalnaa waan dejina calayka nebi allow dushaada alqur'aana baan ku dejin kamaa anzalnaa saan ugu dejinoo kale cala almuqtasimiin kuwii qur-aanka qaybqaybiyey waa ahlu kitaabka yahuud iyo nasaaro kuwaasoo kitaabka kitaabahoodii qaar rumeeyey qaarna ka kufriyey oo ka gaaloobay siday u laba qaybood uga dhigeen oo kale qaarna ay u rumeeyeen qaarna uga kufriyeen sida kuwaasba kitaabka loo siiyey ayaan adigana kuu siin ama waxa weeyaan kamaa anzalnaa anzalnaa calayka suurata alfaatixan kugu soo dejin iyo walqur'aan alcadiim kamaa anzalnaa cala almuqtasimiin kuwaasba sida kitaabahooda loogu soo deji muqtasimiinta waa kuwee alladiina muqtasimiintaasoo jacaluu lqur'aana qur'aankii ka yeelay cidiina gabal gabal iyo qayb qayb alladiina kuwaasoo jacaluu lqur'aana ka dhigay cidiina ajzaa mutafariqa ah oo markaasay qur-aankii weliba afla gaadheeyeen marka koowaad qaar bay rumeeyeen qaarna waa beeniyeen marka labaad waxa weeyaan aflagaadha ay qur-aanka sixir ku sheegeen oo shicir iyo gabay ay ku sheegeen oo asaatiirul awaliin ay ku sheegeen ayay la soo qaabileen marka nebiga loo tasliyeynaya la qaboojinaya waxaa la leeyahay nebi allahu calayka salaatu wasalaam kuwii ka horreeyaa waxaanu kala sameeyey ambiyadii adiga kaa horreeyaa waxaanu kale lala qaabilay sabir iyo dulqaad u yeelo qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi fawarabbika baan ku dhaartay nebi allow rabbigaa baan ku dhaartay ilaahay baa hadlaya marka ilahay isagaa isku dhaaranaya fawarabbika baan ku dhaartay lanas'alannahum su'aalneen oo su'aalneen ajmaciina dhammaantood khalaa'iqda dhammaan waanu weydiinaynaa maxaa la weydiinayaa su'aal baa la weydiinaya oo maxay tahay su-aashaas camaa kii xaggiis baanu weydiinaynaa kaanuu ay ahaayeen ahaan jireen yacmaluuna kuwa camal fala camaa kaanuu yacmaluun kii ay camal fali jireen ayaan khalaa'iqdoo dhan weydiinaynaa fasdac la jahar nabi allahu calayka asalaatu wasalaam bimaa sheega tu'maru adiga lagu amrayo lagu farayo la jahar oo la dhawaaq wa acrid kana jeenso can ilmushrikiin kuwa mushrikiinta ah iskaga jeenso fasdac bimaa tu'mar wa acrid can ilmushrikiin kuwa mushrikiintaan iskaga jeensaalida tabliiqa iyo gaarsiinta amarka rabbiga ummadda a gaarsiinaysa la jahar oo la dhawaaq waxa ay gaaladu ku leeyihiinna waxba ha fiirinin ha milicsanin qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi innaa hanaga kafaynaaka kaa kaafinay nebi allow almustahzi'iin shara acdaa'ik acdaadaada sharkoodii almustahziin mustahzi'iinta ah ee kugu jeesjeesay waa kaa kaafin oo see lagaaga kaafiyey waanu halaagnay weeyaan shan nin oo dhib badan bay ahaayeen baa le odayaasha quraysheed oo nebiga iyo saxaabaday aada u dhibi jiray shantiiba dhibaatooyin baa ku dhacday waana la halaagay innaa kafaynaaka almustahziin mustahzi'iintaas waa la tilmaamayaa alladiina mustahzi'iintaaso ama hum iyagu alladiina kuwa weeyaan yajcaluuna yeelaya maca allaahi ilaahay macis ilaahan aakhara ilaah kale bay yeelayaan oo beenbeena ilaahay bay wax kale garab gelinayaan asnaam iyo balaaye iyo awthaan ah fa sowfa saman dambe yaclamuuna ogaan doonaan waa waciid daran waa goodi daran waxa ay magaranaysaa amarkooda ciribtiisu waxay noqon doonto labada daaroodba waxay ku dambeeyaan way ogaan doonaan weye waa goodi iyo hanjabaad fa sowfa yaclamuuna saman dambe ogaan doonaan weye caaqibat amr qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaqad xaqiiqe naclamu waan ognahay annaka adiga nebi allow yadiiqu sadruka sadrigaada iyo laabtaadu inay ciriiryamayo bimaa sheega yaquuluuna ay ku qowlayaan ama waxay ku qowlayaan darteed iyo sababkeed inay laabtaadu la ciriiryamayso oo markay istihze la yimaadaan jees jees ama beenin la yimaadaan inay laabtaadu ciriiryamayso waanu ogna nebiguna aada buu u jeclaa inay maaragtay iimaan yeeshaan oo ilaahay rumeeyaan subxaana wa tacaala marka mar haddii ay sidaa yihiin haddee kuwaa gaaladaana hadhowti wax kastoo camal faleen waa iyada la weydiinayo iyo khalaa'iqdoo dhanba aayaddan qur-aankaan soo marno fa warabbika lanas'alannahum ajmaciina sidaas weeyaan aayad kaloo waxaa jidha ilaahay leeyahay walaa yus'alu can dunuubihim almujrimuun kuwa mujrimiinta dembiyaashoodii la su'aali maayo aayaddaanna waxaa la yidhi waa la weydiinaya aayad kaloo waxaa jidha iyana ilaahay leeyahay suuratu raxmaan fa yowmaidin laa yus'alu can denbihi insun walaa jaan maalinkaas qofna dembigiisa la weydiin maayo insi iyo jinni midna waxaa leeyahay labada aayadood isma diidana iyo aayaadku iska hor imaan mayaan isbushin mayaan qur-aanku isku meel buu u socdaa arrintu waxa weeyaa waxa weeyaa la yidhi qiyaamadu amaakin iyo mawaadin bay leedahay iyo meelo la maro meelo ka mid ah su-aali imaan mayso kalaam iyo hadalna imaan maayo wax la isweydiinayaana ma jiro meelo ka midana hadalkii iyo su-aashii baa imaanaysa marka aayaadka in wax la weydiinaya sheegayana waa meelaha su-aashaasi ay furan tahay iyo waxweydiintu kuwa diidayana waa meelaha aysan furnayn ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bimaa yaquuluun mar haddii marka laab ciriirigaa iyo dhibaatadaa iyo culayskaa ku soo wajahaan ilaahay xaggii baa loo noqdaa taasaa faraj ah fasabbix tasbiixso ama tuko bixamdi rabbika xaalaa ku maran tahay wa kun waxaana ahaataa min asaajidiin waxaad u caradhaa oo u argagaxdaa tasbiix fasabbix nasah oo tasbiixso bixamdi rabbika xaalaa ku maranta tasbiix iyo salaad laymow iyo dikriga ilaahay aabadiso wa kun min asaajidiin waxaa ka mid noqotaa kuwa saajidiinta ah ee ilaahay u sujuudayo tukanaya kuwaasna ka mid noqo wacbudu rabbaka rabbigaana caabud xataa yaatiyaka alyaqiin xataa yaatiyaka ilaa kaaga imaanayo alyaqiinu yaqiinku yaqiinku waa mowdka ilaa mowdku kaaga imaanayo rabbigaa caabud oo cibaadada ilaahay ku dheg ilaa ka dhimanayso cibaadada ilaahay kaga dul dhimanaysa yaqiintu waxa weeyaan yaqiin baa lagu magacaabay mowdka iyo dhimashada liannahu mutayaqanu alwuquuci wanusuul imaatinkiisa iyo soo degiddiisa iyo dhiciddiisu waa mid waa mid la hubo wey waa mid la yaqiinsan yahay wey innaga camalfalku ina ka xun yahay mooyaane dhimashadaas noole oo dhan inay ku imaanayso waa la rumaysan yahay waa rumaysanna marka ilaa ay yaqiintu dhimashadu ilaahay kaaga imaanayso sidaa ahaw walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun oo kale wey ha dhimanina ilaa idinkoo muslimiina mooyaane marka qofku inuu daacadii ku dadaalo oo weliba uu badsado jibjibbaaro ilaa dhimashada uga imaanayso ayaa laga doonaya oo sidaas maaragtay khaatimadiisu ay ka noqonayso ilaahayna khaatimadeenna khayr ha ku khatimo waxa weeyaan acmaasha saalixaadkaa iyo wanaagga iyo khayrkan ha laga faa'iidayso hana lagu dadaalo ilaahayna subxaana watacaala hayna waafajiyo camalka saalixa ah ilaahayna khaatimadeenna khayr ha ku khatimo darsigeennu intaasuu ku egyahay wallahu subxaana watacaala aclam bisawaab